dhinaca kalena wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa wada cadaadis ay saarayaan madaxda soomaalida sidii xal looga gaari lahaa khilaafka hanaanka doorashada wakiilada ayaa sheegay shalay kulan ay la qaateen dhinaca fogaan aragga ah oo internetka ah waxayna falaqeyn la yeesheen qaar ka mid ah midooda musharaxiinta soomaalida doctor cabdinaasir cabdulle maxamed ayaa ka mid ahaa xubnihii kulankaasi beesha caalamka ee la qaadatay isagoo jooga magaaladan washingtonna isagoo ku sugan magaaladan washingtonna wuxuu u waramay jacfar kuukay walaale waa mahadsan tahay bahda v o a iyo adigba beesha caalamku waxa weeye way ku dhex jireen arrimaha doorashada ee waddanka ka taagan hadda mar walbana iyaka ayaa xayndaabka bannaanka ka taagnaa waxaana ay ka wada hadlahayeen musharaxiinta midooda musharaxiinta iyo beesha caalamku sidii ay waddanka uga dhici lahayd doorasho la isla wada ogol yahay doorasho nabad ah iyo doorasho la qabto waktigeedu oo degdeg ah
waayahay dabcan waktigii uu ka dhammaaday dowladda hadda jirta madaxweynaha ugu horeeyo golaha baarlamaanka hay-adihii dawliga ahaa ee soomaaliya waktigoodii wuu idlaaday musharaxiintii qayladii baa ka dhammaatay oo waxay leeyihiin waktigii wuu dhammaaday hadda sida aad sheegayso amaba aad ka dhawaajisay beesha caalamku waxay leedahay doorasho degdega ha la qabto arinta soomaaliya hadda marka soo uma eka un inay hadal kusoo ururtay oo ay tahay cidna uma maqna ceelna uma qodna
walaale waxa weye anaku hay-adihii dowladgu weli way jiraan waktigii dadka la doortay ayaa dhammaaday taas macnaheedu ma ahan inay dowlad la-aan waddan ka jirto marka hay-adaha dawliga ayaa weli laga rabaa inay iyagu doorashada qabtaan qayladhaanta musharaxiintuna hal sano waa la soo waday taasna waxay ahayd doorasho waqtigeeda lagu qabto doorasho la isla ogol yahay arrintaas marka waxaa moodaa cagajiid badan baa ka imaanahaya dhanka dowladda oo mar walba aad moodaysa inay dhan wax u riixanayaan laakiin hadda waktigiina wuu dhammaaday waxaana laisla tegay darbigii u dambeeyey hadda meel kaloo laga laabto ma jirto waxaan marka musharaxiintu qayladhaantooda ay keentay hadda in la yidhaahdo doorashadii waa in si degdega lagu qabtaa beesha caalamka laftigoodu waxay leeyihiin talay leeyihiin laakiin annagay noo taallaa dowladda soomaaliya u taallaa shacabka soomaaliya u taallaa siyaasiyiinta u taallaa sidii doorasho nabad ah laysla wada ogol yahay si natiijada loo wada aqbalo waaya marka beesha caalamka maadaama aada arrimahaas ka wada hadasheen muxuu yahay mowqifkoodu halkeebay ka taagan yihiin iyagu xaaladda soomaaliya ee hadda cakiran marka laga reebay inay ku baaqaan in doorasho degdega la qabto beesha caalamku ayagu waxa weeye waa way mowqifkoodu waxa weeye warwadatashada waddanka idinkaa iska leh annagu waan ini kaalmaynaynaa wixii karaankeena laakiin marnaba ayagu door gaaray ku leeyihiin ma jirto oo aan ka ahayn talo wax toosin wax tusaalayn iyo taageero laakiin wax gaaro ay ku leeyihiin ma jirto annaguna diyaar uma nihin haddaan soomaali nahay ama musharaxiin aan ahaano ama dowladd aan ahaano ama mucaarad aan ahaano ama muxaafid aan ahaano in dowlado kale iyo beesha caalamku ay maalin walba gacnahan na qabtaan oo na daadihiyaan dowladdan hadda jirtay oo waktigeedu dhammaaday labaatankii sanoo lasoo dhaafay qori isku dhiibka dowladnimada ayaa soo socday qori isku dhiibkaas baana hadda aan rabnaa in la sii wado marka waxaad moodaa qori isku dhiibkii in baan rabnaa inaan sii wado marka beesha caalamku door gaara ay ku leedahay ma jiro waayahay doctor haddaan la is-indhatiraynin beesha caalamku kaalinta ay soomaaliya ku leedahay talo uun kuma koobno waxaan ognahay in dhinaca milatariga dhaqaalaha iyo weliba dhan walba ay saamayn muuqato ku leedahay ciidamada soomaaliya jooga ee dowladda soomaaliya ilaaliya ee al-shabaab la dagaalama beesha caalamka baa dhaqaalaha siisa dowladda soomaaliya lafahanteeda dhaqaalaha ay ku socsocoto iyo aqoonsiga waxa ay ka heshaa beesha caalamka marka beesha caalamku ma ahan uun hay-ad ku kooban dhinaca talabixinta sida aad sheegayso way wanaagsanaan lahayd inay sidaas tahay laakiin waaqica sidaa ma aha waa run weye walaale waxaa ka jira wadanka iyo wixii labaatankii sanoo lasoo socday waxa weeye beesha caalamku way taageeradaasay la daba joogtay mid dhaqaale mid siyaasadeed mid amni haddana waxaa loo baahan yahay mar inaad aad iska iska xarigooda iska furtid ood hore u socotid beesha caalamku weligeedna lama joogeyso mana rabno inay maalin walba shirkii carta iyo kii imbagati oo kale inay noqoto annaku marka beesha caalamka markaan la shirayno talooyinkaasan kala shiraynaa laakiin weli waxaan aaminsannahay in soomaalidu isku kalsoon tahay oo anaku anaku si kastoon wax isugu diidannahay mar walba inaan khilaafkaas xallin karno beesha caalamku way joogtaa layskama indhatiri karo laakiin arrintu waxay kusoo dhammaanaysaa in soomaalidu ay heshiiso in xukuumaddii hadda waktigeedu ka dhammaaday ay doorashada u dareerto in dadku halkaa isku raacaan laakiin beesha caalamku intay soo baxdo voodna nooma qaadayso siyaasadna nooma maamul intaasaan raba inaan ku daro marka haddii lagu kala tago dabcan waxaan wada jecelnahay in heshiis la gaaro laakiin haddii ay dhici weydo oo sidii kii dhuusamareeb oo kale afgaranwaa uu ka dhaco oo lagu kala tago oo dhinacyadu ay halka ay hadda kala taagan yihiin sii kala taagnaadaan halkee loo dhaqaaqayaa muxuu noqonayaa xalku walaale waxa weeye geedi socodka heshiiskan hadda doorashada lagu raadinahayo wakti dheer ayuu soo socday maalinba waxbaa lasoo meel lasoo lasoo marinahayey doorasho qof iyo coda ayaa dowladdu dalbatay oo kaas noola ekaa markii isheeg inay tahay wakti dheerays maadaama waktigii dhammaaday doorasho dadban oo kala gedisan baa laga wada hadlay taasna waa laga soo gudbay sebtember seventeenkii toddobiiyo tobankii sebtember heshiiskii la galay ayaa lagu taagan yahay dadka dhanna wada ogol yihiin heshiiskii marka sidii loo meel marin lahaa ayaa laysku hayaa layskuma hayo meel lagu kala tago ma joogno mana mana danaynayno in la kala tago qof soomaaliya oo maanta u jooga in meel lagu kala tagana ma jirto laakiin waxaan isleenahay isjiijiidkaas un weeye marka u dambaysana doorasha la qaban doono haddii ilaahay yiraahdo laysla ogol yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdinaasir cabdulle maxamed oo ka mid ah xubnihii la qaatay beesha caalamka kulankii dhinaca khadka internetka kana mida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee soomaaliya jacfar kuukaay ayuuna u waramayay